إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير hubaal alle keliya baa og wakhtiga saacadda qiyaama dhacayso oo soo dejiya roobka wuxuu og yahay waxaa ku jira ilmogaleennada wuxuu ogsoon yahay wax kasta oo ku saabsan ilmaha yar hadday tahay markaasi iyo aayaha dambe waxa uu noqon nafina ma oga waxay mudan biri dadkuma hubaan waxay fali doonaan biritoole ama ay kasban doonaan iyadoo sidaas tahay waa inay dadaalaan oo doontaan waxa anfacaya if iyo aakhiraba nafina ma oga dhulkeebay ku dhiman hubaal alle waa wax kasta oge xogogaal ah xeel dheer nebigu sala allaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi shan alle keliya unbaa ogsoon wakhtiga saacadda qiyaame roobka kolkuu iman waxa uurka ku jira nafi waxay mudan wakhtiga soo socda iyo nafi meel ay ku dhiman